wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo magaalada garowe weliba yakadaha furtay shirkareedan fiiryowga iyo qorsheeyowga degmooyinka ciribtirka cudurka duumada ee puntland kaasi oo dareeri doono muddo laba maalimoode daafurka shirkuun welibaa ku qeyb galay xubno kumida wasaaradda caafimaadka puntland dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin kale oo kushal dareereen hay-ada dhowliho jow iyo unisef doctor cabdikariin xuseen xasan madaga cudurka malaariyada ee wasaaradda caafimaadka puntland iyo cabdirasaaq abshir xirsi oo kumida mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka puntland iyo weliba iyo ku warbiyeena muhiimada shirkunga
eliminationkuna waxaa weeye fayska eliminationka iyo degmooyinka ku habboon labadakuniyolabaataniyodexda sidii qorshe looga samaysan lahaa degmooyin awala horey uga socotay baa jirta sida degmada burtinle iyo goldogob iyo hadda goordhow aan ka bilownay bandarbayla eyl iyo garowe dhammaanba dadkii meelaha ka yimid way joogaan xogtana wayna siin doonaan markii shirka uu inoo bilowdo waxaan ka rajaynaynaa inaan declaration kala samayno oo aan gaadhsiino toban shirka gabagabadiisa toban ama wax ka badan inaan gaadhsiino labada kun iyo afartana ilaa toddobiyo toban degma aan gaadhsiino shirkan maanta in la qabto tababarkan la qabto sida hadda uu cabdikariinba sheegay eliminationka hadda uu ka hadlayo ama xakamaynta malaariyada laga hadlayo runtii waa wax aad u fiican waa achievements la gaaray horumar la gaaray weeye waxaan garanaa dhibaatada badan oo ku hayay dalkeenna wakhti badan marka in halkaa laga hadlo maanta waxa weye wax wadan oo qiimo ah weeye wuxuu inoo sheegay in meelaha sida burtiloo kale iyo hore looga bilaabay haddana kuwa cusub laga bilaabi doono ayadana waxa weye waa wax fiican mid baa la kala saarayaa xoogaa kanaca ma jidhaa iyo cudurka iyo bahashan duulduulasa waa kala duwan yihiin marka haddii cudurka la yareeyo de kanaca waa jiraysaa si ilaahay u abuuray oo qoom kaloo yaacaya soconayo oo kale ayaa iyadana u jiraysaa laakiin waxyeeladii kanacada in la yareeyo qorshuhu yahay oo dhibtii ay geysan jidhay dhimashadii ay geysan jidhay in la yareeyo ayaan maaragtay ayaa muhiima